cabdirasaaq macalim waa aabbo konton sana jir ah oo ka ganacsada sidoo kalena dhaqaaleeyo digaag waxaan ku booqanay mid ka mid a xarumaha uu ku xanaaneeyo digaagta taasoo oo ay ku xaraysan yihiin ku dhowaad toddoba boqol oo digaag ah aabbahani ayaa warbaahinta istaa oga warbixiyey waxaa ku dhaliyey inuu ka shaqeeyo digaagta amaba uu muddo dhaqaaleeyo waxa uu inoo sheegay inuu marar badan ku guuldaraystay dhaqashada digaagta iyo ka ganacsigeeda isagoona iskudayo badanna uu sameeyey waxa uu inooga warbixiyey inay u suura gashay in hadda uu dhaqaaleeyo digaag ka badan kun xabo sidoo kalena waxa uu sheegay in ganacsiga hadda uu yahay mid wanaagsan shaqadayda waxaa weeye boltry farm iyo farmin caadi oo beeraha caadi labadaba waan ka shaqeeyaa diyaagtanayto horta waxaan u dhaqaaleeyay anigu markay u horeysay waxaan muddo dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhowaad ku noolaa kenya dhawan kenya gaar ahaan iyo gobolka yaansa haddii aan waddankii ku soo laabtay waxaan arkay baahida loo qaba waddanka in ay ka mid tahay digaagta iyo dhulka wax ka soo baxa labada qayboodba ummadda oo u baahan hilibka digaagta ukunteeda maamo kasta oo subaxdii waaga u baryo meel kasta ay joogto north eastern kutoka mandera ilaa iyo gaarisa ilaa iyo wajeer waa in ay ku dastaa laba xabo ukun ukuntiideedna waxay ka imaataa meesha u sokayso ka imaata waa diika wixii kasta xagga kale xagga ka imaadaan waana ukunka imaatay ayaa qabtan la keenay maadaama baahidii ay sidaa ay tahay badarka sida camal khudaartii raashinka wax kasta meesha u sukaystaa gaarisa ah marka waxaa igu dhaliyey maadaama wixii loo baahan yahay baahidii ay taalo in aan bal wax ka bilaabo aanna aan ka faa'iidaysto ummaddiina bal aan naga faa'iideeyo ayaa qorshaha igu dhaliyey ayaa ka mid tahay bahashan waxaan bilaabay rasmi ahaan bishii lixaad baan bilaabay markii u horreysay mashruuci aan ku bilaabo hore wuu iga yar hallaabay kadib caadi waxaan iska dhaqaalaysanaaye middan kenyeji waa cadigoo iska sii daayo oo renji oo duurka iska daaqdo ayaan marka macnaha ayaan isticmaalayay waxaan ka keenay laba qaybood baan laba qaybood baan u isticmaalayay markii midii aan arkay xaaladda haddan inay yar tahay oo suuqeeda wuxuun yahay ayaan waxaan raadiyey niman qaxootigan ku dhaqaalaysaan oo diyaag soomaaliya ka keeneen qoorteedii ayaan keenay way anfici waysay waan baxay intaan ka baxay nairobi baan tegay meelka betel ayuu sheegay digaag tii baan ka soo qaaday digaagta qoorteedii waan keenay waan ku sii daayey alxamdulilah ilaah baa mahad iyo shukri iska leh waxaan gaaray heer dowladda caadiga ahayd oo la gadaayo shan boqol lix boqol la gadaaya inaan kun shilin kun iyo shan boqol aan daqiiqiga aan gato ayaan gaaray alxamdulilah marka hadba heer bay soo maraysay hadda maanta alxamdulilah waxaan mari hayaa maanta in aan isku habeeyo midii ukunta caadiga ahayd oo waddanka igu dhow aan sablay gareeyo ukunta aan ku filnaasiiyo diiqeeda hilibkeeda aan ku filnaysiiyo qaabkeeda o dhan macnaha aan rabay aan ku fikira insha allahu tacala hadduu allah awooda oo yidhaahdo mar aan wax ka weydiiyey cabdirasaaq sheeg qaabka uu uga ganacsado digaagta ayaa waxa uu iigu jawaabay baashan hadda ganacsiga aan wadno waxaa waaye waxaan gadnaa labada nooc baan u gadaa dhaqaalna waa liga gataa dad qaalisana waa iga gataan dad qalan waa iga gataan aan hilib ma gado intaa qalqala ma gado waxaan ka shaqeeya waxaa waaye waxaan sii gadaa iyadoo macnaha diiqa oo macnaha la qalanaya iyo iyadoo dhadigoo labi dhadigoo la dhaqaalaysanaya labadaba waan sii gadaa suuqiga hadda waxaa weeye meesha ani aan deganahay baashanayto rasmigeeda eh waxaa weeye meesha la yidhaahdaa fiini suuqayga u weyn waa marketkayga waa qaxootiga dhagaxley qoladaha hay-adaha u shaqeeyaan iyo dadka qaxootiga ayaa iga qaataan walow tulooyinka iyo iskuulladan hadda sida abakhore secondary iskuullada habasooyin waa laga soo qaataa waan ka qaataa laakiin marketka u weyn oo xoogga aan saaraya waxaa waaye qaxootiga ilaa xaroyinka dhadhaab waaye hadda diyaagta ii joogto waxaa waaye lix boqol iyo toddobaatan iyo haradan joogtaa xaggana waxaa jirta diyaag saddex boqol ilaa sagaal boqol iyo waxbay hadda joogtaa waxaa jira caqabado badan oo ku gadaaman shaqadan oo uu ku howlan yahay aaba cabdirasaaq halka mararka qaar bulshada uu kala kulmo falcelino kala duwan taasoo uu sheegay in mararka qaar niyajab ay ku reebto caqabadda noogu weyn bahashan oynu aan ku haysano waxaa waaye laba qodob raashiin iyo daawo sababto ay tahay hadda waad arkaysaa wata waa dhimatay meesha meesha allah meesha way dhimatay wata kula dhexmatay kula dhexmatay xogaa waxaan filayaa daawada sababto cuntadii baan bedelnay cuntadii baan tawar waynay cuntada loorkeedii waxaan ka keenaa diika in Nairobi kaftan laga keenaa malaha meesha meel lagu gada malaha marka sida awadeed tawartii iyo qarashkii waan u waynay waxaan sameeyay hadda markii aan arrin awoodii aan keeni waayey waxaan isku dardaray raashinka wadanka laga isticmaalo galeyda shamuureyda digirta wixii baan isku darnaa ka maqnaata marka fitamiinka iyo kalsiyamka ka maqnaatay marka sida la rabo way noqon weysay marka caqabadda noogu weyn ee hadda baashan lala dhaqaalaysan layahay ee loo kari layahay waa xagga cunadeeda iyo hoygeeda labadaba lama daawada bulshada hadda markay magaca macnaha ay iga dhigayaan hadda daraato markaan inta intaan ka qaaday aan geeyey beertayda fiina aan geeyey waa lii soo imaad waa lisoo daawashitay war cabdidooray bees awal ku dhihi jirnay baanbanay ahayd wixii hadda cabdidooray quman aad noqotay marka wax iga dhigayaan wax caay macnaha way igu liidayaan cabdidooray marka cabdidooraydaas isaga eh kugu ay leeyihiin marka aniga aniga advisement inay magac ii tahan aniga u arkaa laakiin ayaka way igu liidayaan waxay iga dhigaan macnaha nin maaragtay ka baxsan ciddii xoolay dhaqaalaysanay iyo mashruucii dhaqaalaysanay shaqadiisii ka baxay ayaa ii arkaan anigana inaan shaqo ku jira nahay magaca marka iigu jira anina hawa isii qaysa kor baa magacii waxna dareenkii kor uu sii kacayaa waxaa dhacday hadda meesha niyajab weyn badan waa igu keentay sababtoo ay tahay nin baa wuxuu igu yidhi dariska aan xaafadii magaaladii aan meesha aan ku dhaqalaysan gurigeytii aan ku dhaqalaysanayay waan rar inaan beer duurkaya noqotay sababtoo ay tahay waxaa liigu waa liigu karaahsaday baashii goodka ay qodaysay meesha xaafadii ay fafaaqaysay markaan sii daayay reenjiga aan sii daayay aad baa liigu dhibsaday aad baa macnaha meel waafgaday dadka qaarkood waxaana sun baa in loo dhigo in sun loo dhigo ayay gaartay macnaha sun in loo dhigo in baash laga jebiyo hal maalin ayaa toddoba iyo toban deeq oo weyn badan oo dowradii hore toddoba boqol sideed boqol aan sidan lahaa oo garbaha ka wada jaban oo lugaha ka jaban aan arkay hal maalin wayna qabsatay bulshada ku dhaqan ismaamulka wajeer ayaa waxay ceeb u arkaan dhaqashada digaagta balse aabbahani ayaa waxaa warbaahinta istaa u sheegay in digaagtu ay ugu jirto isaga booska geela iyo lo'da hanti iyo xoolana waxaan iyaga ahayn uusan raacanin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer